bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sagaal iyo kontonaada tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir
fadliga iyo nicmada ugu weyn taasoo inoogu mana sheeg waxay keliyaha uu soo dujiyey ma aha laakiin rusulna waa soo diray doorka ay qaadanayaan iyo dadka halka ay ugu jiraanna ilaahay waa tilmaamay iyadoo ah inay dadka waxu bayaamiyaan diinta la soo dejiyey sida loo fasirayo sida loo fahmayo intaba la xusay oo kusoo tilmaamay aayadda hore in laga qaadanayo rususha waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun marka ilaahay kolkuu rususha soo diray bilbayinaati wazubur waxigaana uu kusoo diray sidaana dadkii loogu iftiimiyey waajibka la dadka la gudbana inuu yahay walacallahum yatafakkaruun min allahi alrisaala wacala arasuuli albalaaq wacalayna atasliim afa amina buu ilaha yidhi haddaba ma waxay ka aamin noqdeen aladiina makaruu sayi-aat kuwa xumaanta maluugay ee isku soo hagaajiye shirqoolay waa gaaladee an yaksifa allaahu bihim alard inuu ilaahay dhulka la jaro miyay ka aamin noqdeen miyay ka aamin noqonin aw ya'tiyahum alcadaab ama inuu cadaabka ilaahay kaga yimaado min xaysu laa yashcuruun meelaanay filayn inuu cadaabku kaga yimaado meelaanay u fadhiinoo aanay filaynin taayay ka aamin noqonin aw amase ya'khudahum cadaabka ilaahay u qabto fii taqallubihim iyagoo ku sugan islabarogooda oo macnaha gadgadiskooda ay adduunyada kolba dhan u gadiyayaan ay kolba dhan u gooshayaan ay cir iyo dhul u baxayaan ay bad quusayaan taqallubku tijaaradeeda iyo horumarkeeda iyo waxay ku howlan yihiin uun inay wax isku agaasimaan famaahum bimucjiziina may ahaanin kuwo ilaahay daalinaya ama ka fakan kara aw amase mar saddexaad miyay ka aamin noqdeen aw ya'khudahum inuu qabto calaa takhawuf iyaga oo ku sugan cabsi oo dareensan in la qaban doono saddexda xaala mid uun ayuunbuu ilaahay ku qaban doonaa iyay aamin noqonin fa inna rabbakum ilaahay nudadow la ra'uufu raxiim ka dembiga dhaafo wey ka naxariistiisu ay badan tahay wey ra-uuf waa naxariistiisu mid ay ballaadhan tahay oo aanay kala go-aynin waxaa markaa laga fahmay aayaadku ay noo caddeeyeen marlayba qofka ilaahay ka durkay guuldarra inay hurrantay ama isagoo og bay ku dhici ama isagoo aan iska filayn ama waa loo qadimi ama waa loo dibdhigi laakiin waxaad aayadda ka qaadato go-aana addoonku kol hadduu ilaahay ka durko ilaahayna inuu ku maqan yahay inna rabbaka labilmirshaad kol hadduu ilaahay iyo awliyadiisa iyo rusushiisa iyo xaqa ka dhammaan waayo man caada lii waliyan faqad baarazanii bilxarb ilaahay baa xadiisulqudsigaa waxa uu ku leeyahay qofka awliyadayda iyo mu'miniinta la colaatamay dagaal buu igu soo baxay awalam yarow baa ilahay uhi haddaba haddaad soo aragtay qaar ilaahay sidaa ula colloobay oo makri iyo xumaan ka dhammaan waayey bal makhluuqa ilaaha fara makhluuqa ilaahay oo abuuree faraha badan mowqifka ay taagan yihiin eeg iyo siday addoonnimada dhabtaa u ogol yihiin awalam yarow baa ilaha uhi miyaanay eegayn aanay arkayn ama se ogeyn ilaa maa khalaqa allaahu min shayin waxa uu ilaahay abuuray uuna shay ah wuxuu ilaahay abuuray ee shay ah macnaha waxay tilmaamaysaa makhluuqaadka aadka u faraha badan tankiirkaasi takfiir ayuu tusinayaa inta waxun jira inta makhluuqun jira kaasoo yatafaya uu leexleexanayo dilaaluhu harhkiisu hadharhkiisu cani ilyamiini waashamaa'il midigyaalka iyo bidixda hadhku midig iyo bidix midunbuu ka wareegi hadhkiisu unuu wareegaya inta shay jira weeye ee hadh un leh sujadan lilaah iyagoo ilaahay u sujuudsan alla waxaasoo shay ilaahay bay u sujuudsanyihin wahum daakhiruun iyagoo ilaahay addoomma u ah oo u dullaysan oo u tawaaducaya o isu dhuldhigaya oo wax wax santaagaya iyo wax kibraya toona aanay lahayn xayawaanka badda ku jira iyo kuwa berriga inta midciyaya iyo inta cod kale leh intaasoo dhammi waxa ay ku jiraan ilaahay tasbiixdii saynu ku arkayna aayaadka dambe waxay ku jiraan sujuud ilaahay mid kastoo ficil samaynaya sujuuddaasi mid xaqiiqo ah weeyi innagun baan fahmaynin sida tasbiixda iyo mahadnaqoo kale ah laakiin waa mid xaqiiqa ah walilaahi yasjudu baa ilahay uri rabbi waxa u sujuudaya maa fi samaawaati wamaa fi lard cer iyo dhulba waxa ku sugan min daabbatin oo ah waxalla waxaa dhulka dul tukubaya waalmalaa'ikatuna way u sujuudayaan ilaahay wahum laa yastakbiruun iyagoo aan iswaaweyneynin iyagoo aan isweyneynin iyagoo hadda uguba sharaf badan oo khalqiga ilaahay ugu mudan ayaa wax kibir laydhaa agtoona aada u oolin waayo ilaahay agtiisa waxa addoonku uu ku mudnaado ama uu ammaan ku yeesho ayaa ah tawaaduca iyo addoonnimada uu ogolyahay iyo isagoo ilaahay agtiisa isyareeya laakiin maaha kibirka marka intaynu tusaale ka qaadan lahayn ku leexday ama kibraya ciddaynu tusaalaha ka qaadanaynaynu ku dayanaynaa waa khalqigaa ilaah uu tilmaamaya faraha badan ee mid wax garanaya mid aan garanayn iyo malaa'ig bale yakhaafuuna rabbahum ilaahooday ka cabsanayaan malaa'igtu oo marnaba kama aamin noqdaan sida ilmo bani aadam uga aamin noqdeen min fawqihim iyadoo ilaahooda uu ka sarreeyo wayafcaluuna waxa ay samaynayaan maa yu'manuun waxa la faro mar walba heegan bay u yihiin alla wuxuu faro fulintiisa laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'manuun ilaahay waxba kuma diidaan wuxuu u diiday iyo wuxuu amrayba وqاaل الله رabi waxa uhi isagoo بني aadaم la hadlaya iyo مakhلuuqba laa تتkiduu ilaahayni laba ilaaha samaysanina itnaini laba ah itnaini ilaahayni waa eray loo isticmaalo labada itnaini lasii yidhiyaa wuxunay tilmaamaysaa arrinkani foolxumaduu leeyahy laba ilaah ma jiraan laba ilaaha samaysanina oo labaha sii samaysanina inamaa huwa ilaah waaxid ilaaha keliya ilaahnimo xaquli waa allah waa mid keliya fa iyaaya farhabuun ilaahay anigoo qura iga cabsada buuli marka siduu rabbi uga soo warramaya ilaahnimada ayaa dabeedna si toosa u inoola hadla wuxuu uhi fa iyaaya farhabuun aniga un iga cabsada cabsi ilaahay baale walahu ilaahay waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati waalard lahaanshaha samooyinka iyo dhulka iyo waxa ku suganba walahu waxaa rabbi u sugnaaday addiinu cibaadada waasiban ay khaalisan iyadoo uu saafiya cibaado saafiya cibaado niyad samaan iyo daacadnima ay ku dheehantay ikhlaaska macnihiisaa kaas af soomaaliya marka la eego waa cibaado niyad samaan iyo daacadnimo leh walahu diinu waasiban alaa lilaahi addiinu alkhaalis marka ilaahay ilaahay dad badani waa caabudaa laakiin tu aqbalu isagu iska leeya waa cibaadada nadiifta ee saafiga ah walahu diinu ilaahay cibaadaduu leey waasiban ay daa'imanna waa lagu macnayay iyadoo aan laga wareejinayn xil wareejin male ilahay cibaadadiisu oo sida lahaanshaha uu kala wareego bani aadamkaee looga dhaxle madaxtinimada lasaga dhal milkiga la ysaga dhaxlo ilaahay isaga kama wareegto daa'iman weligeed afa kayra allahi tattaquun ma cid aan ilaahay ahayn baa ka cabsanaysaan baa ilahay mar haddaanay waxba haynba wamaa bikum baa ilaha wuli markaad aayaadka akrido waa usuusha iyo adilada tawxiidka hadduu nicmo ilaahay kuu tilmaamayo hadduu makhluuq kuu tilmaamayo shay walaba shay kasta oo masnuuciiba wuxuu ku siinayaa uun aslu masalaha ay ku wareegayaan aayaadku oo ah isbaatu waxdaaniyati illaahi tacaala wamaa bikum baa ilahay uhi wax alla waxa idinku suganoo min nicmatin barwaaqe iyo hodantinimo ahi fa min allahi ilaahay buu ka yimi ilaahay buu ka yimaada haddaa xagguu ka yimaada ma galbeedkaa laga soo dhoofiyaa mise bariga laa masjarka nicmadu waa ilaahay haddaad cid martiyayso iyo haddaad cid baryayso iyo haddaad cid iska dhisayso intaba waa ilaahay xaggiisa fa min allah nacam uma idaa masakum uduru baa ilahay uhi haddii dhibaata ay idinku dhacdo fa ilayhi tajaruun ilayhi xaggiisa oo quraad haj-aruuna u qaylaysa aa u cabanaysa halka gacmaha u taagtaan ee u qaylidaan waa ilaahay xaggiisa yaa allah yaa allah waa xaaladdu markay adkaatay ribato wey uma idaa kashafa dura cankum markuu dhibaatada idinka dulqaado naf iyo maal iyo wadan mid kastaba ha idinka soo gaadhaye idaa waxaa mur soo odhanaysa soo baxaysa fariiqun minkum iyadoo koox idinka mid ihi birabbihim yushrikuun ilaahooda ay wax u shirig yeeleen ay wax kale la caabudeen markiiba waa kuwaa qaar kale meel baas u kacay ee shaydaanku dhinac kale ula shiraaqday waa guuldarada haysata insaanka waxaan isdaboolaynoo midhabe ku socdaa haddii qofka mathal uu qof wax siiyo caadiyan waxa dadku ay eegaan waxa weeye ciddaa wax siisay ama taageertay inuu yidhaahdo waad mahadsan tahay waxyaabaha soomaalida lagaga calan calay ka mid tahay cidda wax u tarta inay ka dhaqaajiyaan oo aanay aqoonin ereyada caalamku isticmaalo sankiyo iyo shukran iyo waxyaabaha had iyo jeer gaal iyo islaamba la isku mahadiyo qof haddaad xitaa tilmaanto tiraa waddada waa xagee waa halkaa shukran buu kuleeya waad mahadsantay laakiin inaga afkunbuu sii buraa qofku u dhaqaajiyaa marka waxaa la yidhaha soomaalidu waa dad qallafsanoo waad mahadsan tahayda ma yaqaanaan walow aada gaari ku qaadid walow aada lacag sii sideen maa baaluk ilaahay maxaad u maraysay tabaaraka watacaala ilaahay intaasoo barwaaqo ah iyo intaas isugu keen qoofala intaasoo balaayo ah uu tilmaamaya inaga difaacay kawaad mahadsan tahay iyo shukran toon odhan waaye maxaad ula yaabi weyday intaad miskiin yaroo wax ilaahay u dhiibay kuusii dhiibaya aada markaa taa kula yaabayso liyakfuruu buu ilaahay si ay uga gaaloobaan bimaa aataynaahum wixii aanu siina nicmo ahaa fatamattacuu raaxaysta fasawfa taclamuun hadhowba idin garan doontaan baa ilaahay wuli iska raaxaysto dhex dabaash wayajcaluuna lilaah wayajcaluuna waxay yeelayaan limaa laa yaclamuuna wax aanay wuxuu yahayba garanayn iyo waxtarkiisa iyo xaqiiqadiisa nasiiban qayb bay ka siiyeen mimaa rasaqnaahum wixii aanu siinay barwaaqadaanu siinay buu ilaahay yidhi iyo nicmadii ilaahay iyo wuxuu rabbi ugu deeqay ee isagu uu iska lahaayoo abuuray ayaa sanamyaal iyo makhluuq kaloo ilaahyaal ay ku sheegeen ayay yidhaahdeen haadaa lilaahi bizacmihim wa haadaa lishurakaaina intaana ilaahay baale intaana kuwa kale la caabuda bay yidhahdeen taasay u kala saareen tallaahi buu ilahay yidhi waan isku dhaartee latus'alunna camaa kuntum taftaruun waa laydin su-aali doonaa waxa abuuranayseen camaa kuntum taftaruuna waa been abuurad xaqiiqo jirta ma been abuuradkan su-aal baa ka dambaynaysa waa la isku haysta waa qabaa'ixdii iyo foolxumooyinkii ay lahaayeen dadka aan iimaan lahayn ceebaha ka soo fulee la yaabka badan weeye ayaa ilaahay ciddii caqli leh uu ku baraarujinayaa inta ilaahay mahadiyaan iska daayo meel kale ay ula kaceen wixii ay ku mahadin lahaayeen bay cid kala siiyeen wayajcaluuna lilaahi albanaat ilaahay waxay u sugeen hablo oo yidhaahdeen malaa'igtu iyo jinka kuwooda ladana tujaarta ah iyo kuwaasay yidhaahdeen waa hablo iyo dumar ilaahay subxaana ilaahay tansiihan lah isagaa ka hufan waxay sheegeen waa jumlo dhex taalla xaggii hore iyo xaggii dambe walahum maa yashtahuun iyaguna waxay leeyihiin waxay jeclaysteen waxay isugu cadfantay wayajcaluuna lilaahi albanaat ilaahay hablay u sugeenoo walahum maa yashtahuun iyaguna waxay jecel yihiin oo inamada ah ayay samaysteen ka jawaabo subxaanahu dheh marka intaan laba gaadhin walahum maa yashtahuun waa inaad la degdegtaa subxaanahu ilaahay isagaa tabaaraka wa tacaala waxay sheegeen ka duruqsan alakum adakaru walahu lunhaa tilka idan qismatun diiza fi suurati najm ilahayna madhadiguu le idinkuna labkaa leedihiin miyaa taasi waa qayb hadday xataa isku da shirkiga laftiisii bay kusii jawr sameeyeen shirkigoo iyo gaalnimadoo jawrahayd ayay markaa jawr kalena kusii dhex dareen tilka idan qismatun diiza waa qayb gardarre iyo dulmiya balladiga ilaahay u sugeen halkay ka taagan yihiine alla wuxuu yihi waidaa bushira axaduhum bilunha inan dhadi kolka loogu bushaareeyo mid iyaga ka mid a oo la yidhaha hebelow inan baa kuu dhalatay ereyga eeg bushiro baa lagu yidhi maxaa la isugu bushaareeyaa ma wixii xun mise wixii san maya wixii sane wanaagsan dee waa wax wanaagsanoo waa hayo iyo cadiyo ilaahay iyo awlaad soo korodhay marka waa shay mudan oo ku habboon in la isugu bushaareeyo waa loo warramay looma odhan waa lagaga naxiyey lama odhan laakiin waa wixii lagu bushaaraysan laha inan baa ku dhalato islaantii alla waa kala nabad keenay iyana way caafimaad qabtaa inanina way soo korodhay kolkii la yidhi toliyo xididba uu ku yeelan lahaa ayaa dabeetana dalla wuxuu noqday wajhuhu kii loo bushaareeyey wejigiisii muswaddan mid madoobaaday ariga markuu hulunbuu hayo gangan madowbaa ka kaca oo wuu silanaadaa muswaddan markaa waa kaa wejigiisii yeeshay tir madow wa huwa kadiimun isaga oo isku celinayo isciilkaambiaya waxa ku helan awgiyo calaa iyo tawaara muuqaalkiisa ilaahay uuna siinayaa cajiibka yatawaaraa wuxuu iska qarinayaa min alqawmi qoladii ay saaxiibada ahaayeen ay wada kaftami jireen min suu'i maa bushira bihi waxaan loogu bushaareeyey xumaantiisa alla waanay ku arkin kuwaa kaftami jirteen ayumsikuhu wuxuu ka fikirayaa ayumsikuhu ma waxa uu miyuu iska haystaa calaa huunin maca huun isagoo iskaga dulaysan oo iskaga ceebaysan am yadusuhu fi turaab mise talow ciidu dabsiiyaa oo ku libdhiyaa alaa hooyaay buu lahaydhi saaa maa yaxkumuun waxay jaahiliyada xukumaysa ayaa xumaaday aljaahiliya xukunkeedu waa kaas taasaa ilaahay uu tilmaamay dhadigaa ilaahay u sugan halkaasaabay ka taagan yihiin oo hablaha ay dhaleena marka islaamku waxa uu inoo tilmaamayaa jaahiliyada waxaa la idhaahdaa halka ay la martay dumarka waa jaahiliyada iminka dumarku baadi doonayaan ay u ordaan iyagoo islaam wax ka sheegaya markaad u noqoto qabla alislaam xadaaradihii jiray mid waliba halka ay dumarka ka taagnayd iyo siday u geli jirtay wax laga warwaro wey waktigaa waxaa jiray nimankan yonaanka la odhan jiray greega gabadha way iibsan jireen waxaanay ka xaraantinimayn jireen waxa dad uu ku horumari kara sida waxbarashada iyo wixii lamid a nimanka iyagana romanka oo xadaaradii labaadee jirtay bay ahayd ama reer ruom cadadoodu iyagana waxay ahayd ninku gabadha in laga warsugo haddii inanay dhasho isagaa qaadi haddaynan dhashona sanamkii xaggaasaa loo kaxayn doonaa nimankii hindida la odhan jiray iyagana caadadoodu waxay ahayd in gabadha marka ninkeedu dhinto ay dilaan waxay odhan jireen xaggay kusoo hadhaysa meeshii moofadun dee hala wadageliyo meel istaagta ma haysatee hadda dhaqankaasi weli ma sulina imika laftigeeda marka gabadho ay carmal noqoto suuq ma leh cidiba guursan mayso waanaad maqlaysa haddadan laftigeeda labada kun iyo saddexda in idaacadu sheegayeen in gobollo dhami waa la kala iibsanayaa ninanta mabay badnayn boqol dollar iyobay ku sheegayeen suuqa wanaagsan markaa ku baxaysa yuhuuddu iyaguna waxa ay arkayeen gabadhu inay la mid tahay un qofka shaqaalaha ama addoonka iyagoo ka duulayay inay nacdalantao malcuunaday tahy maadaam laba sababood bay u nacdalantahy bay idhaahdeenoo aadam bay ka aadam iyo xaawo waatii jannada sababteedaa lagaga soo saaray bay yidhahdeen xaawo aadam jannada waa halkan malaa qisadan soomaalidu ay sheegtay yidhaahdaan meel bay isdul isdul joojiso dabeedna sawirkeeda ayay ka tusisay halkaa waxa labaadoo ay leeyihiin waa xadhigga shaydaanka xadhigga uu shaydaanku soo maro weeyaan saliibiyiintuna la aragti bay haayeen iyagoo weliba saliibiyiintu ka murmi jiray waa niman kristanka ah talow ruux miyay leedahay mise waa jir uun markaa qaarkood waxay odhan jireen mae ruux ma laha ee waa jir uun marka laga reebo maryama maryama oo ciise hooyadii ahayd sidaa daraaddeed ayaa qayb ka midihina ay arkayeenba gabadhu inaanay waxba milkii karayn wakti fogna mabay haynba britaniyadan inoo faantee dadka inagu soo bacaysa ingiriiska laba boqol oo sannadood ka hor baa la tilmaamaa in maxkamadahooda ama garsoorka waxyaabaha uu ku tilmaamayay qofku ina uu ku waayi karo milkiyadda lahaanshaha ama waa inuu yar yahay ama waa inuu waalan yahay ama waa inuu dhadig yahay odhan jireen hadduu intaa mid uun yahay milkiyaddii milkiyad ma leh waa loo haynayaa waa malaha nuscad iyo simbirnaxa ka timi xaggooda halkan ay soomaalidu yidhahdaan gabadha waxeeda yaala un bay ku odhanayaan haddii la dakro dakarkeeda ama magteeda ma waxale qoladooda waxale kuway ka dhalatay mise kuwa qaba iyadiiba lama xusayo oo iyadu miaanay noolayn oo aanay yeelan karaynin laisweydiin maayo cumuuman carabna halka ay ka taagnay qur-aanka kariimkaabaa ka warramay waxaynu ku gaabinaynaa xaq dumar uu leeyahay ama dhadig uu leeyahay horaysiyo dambaysaba ilaahay baa qur-aankiisa ku siiyey laakiin imaansi bay mudantay inaan laga soo dulbooday alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala liladiina kuwii waxaa usugnaaday intaynaan dhaafin halkaa bushaaro waxa ugu filan qofka ilaahay uu ku arsaaqay hablo laba xadiis oo saxiixa xadiistu way badanta ayaynu ka soo qaadan lahayn oo nebigu uu xusay calayhi salaatu wasalaam labadaba saxiixu muslim bay ku sugan yihin mid caaisha warinaysa nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man ubtuliya bishayin min haaulaai albanaat fa axsana ilayhin kunna lahu kunna lahu sitran min annaar qofka ilaahay uu habla siiye lagu imtixaano waa imtixaane oo qaar badan way ka baydhayaan ixsaankooda ee u samafala buu nebigu dee samafalkuna waa waxbaridooda iyo edabtooda iyo tarbiyintooda iyo korintooda naarta ayaa ilaahay uu xijaab uga dhigaa macnaa way u shafaaco qaadayaanoo sababtooda ayaa ilaahay uu kaga xijaabay xadiidka kale anas warinayaana waxa uu leeyahay man caala calaa jaariyatayni xataa tablugaa kuntu ana wa huwa taasuu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam qofka jaariyatayni laba hablood masruufa laba u dhalay walaala yihiin dabcan uu isagu kafaalo qaadan kuwa xadiiska hore banaad buu sheegay laakiin xadiiskani wuxuu tilmaamayaa laba hablood qofka koriya weliba korin unbuu sheegay masruufa aniga iyo isagu sidaasaan isku nahay buu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam labada farood intuu taagay jannada ayuunbuu igu wehelinayaa wey marka halkaasay ka soo dhowaatae ha loo gucleeyo walow yuaakidu llahu baa ilaahay uli liladiina liladiina kuwiba liladiina laa yu'minuuna bilaakhira kuwa aan aakhira rumaysnayn waxaa u sugnaaday mathalu sawi tilmaanta xun walilaahi almathalu laclaa ilaahayna tilmaanta iyo sifada wanaagsan buu leeyay wa huwa alcasiizu alxakiim kii awood iyo xikmad ba ilahay iskale wey tabaaraka wa tacaala qofka aan iimaan lahayn haddii tilmaanun la bixinayo waxun la sheegayo kaasaa balaayo o dhami ku ururtay mawqifkiisa aragtidiisa fikirkiisa isaga kaasay ku ururtay sifo kastoo wanaagsanna ilaahay baa leh marka ciddii wax kastoo wanaagsan doonaysa ilaahay ha ka martibo walow yuaakidu allaahu nnaasa bidulmihim hadduu ilaahay ku qaban lahaa dadka gardaraday sameeyaan maa taraka calayha dhulka guudkiisa kagama tageen min daabbatin wax dultukubaba wax dultukubaba kagama tageen waa haddii laga abaalmarinayo ka wax sameeyey iyo ka aan samayninba marka la eego gafka ay dadku geysanayaan iyo gaalnimada waa la xaaqi lahaa un cawdaa loo laabi lahaa walaakin yuakhiruhum ilaa ajalin musama ilaahay se waa dibdhigayaa ilaa muddo magacaaban buu dibdhigayaa marka lilmacaafi aathaar fii xayaati alfard wa fii xayaati almujtamac wa fi lard wa fi lhawaa wa fi lbixaar macsiyadu dee raad bay ku leedahay bulshada iyo qofka iyo qoyska iyo dhulka iyo meel walba raad bay ku leedahay waxalla wixii ceeb iyo balaayo soo daahirana dulmi ilaahay maaha se aayaddu ay tilmaamayso waa raadkii macsiyada fa idaa jaa ajalhum waktigoodu markuu yimaado laa yastaakhiruuna ma dib marayaa saacatan wakti yar walaa yastaqdimuuna kamana horumar laa yastaakhiruuna saacatan saacad kama dib maraya walaa yastaqdimuun kamana horumari maayo kamana horumari karaan wakti buu ilaahay cayinaya horumar iyo dibdhactoona ma jiro wayajcaluuna lilaahi rabbi waxay u yeelaan maa yakrahuuna waxa ay nacayaan waxay nacayaan oo dhadigaasi u ka mid ah watasifu alsinatuhum carabadooda waxay tilmaamaysaa alkadiba been ana lahum lxusnaa bay tilmaamaysaa carabadooda inay leeyihiin janno iyo wanaag wamaa adunu saacata qaa'ima walain rudidtu ilaa rabbii laajidanna khayra minha munqalaba waar aakhiradaad sheegaysa u malayn maayo buui inay jirto kii gaalka ahaa ee la murmaya saalixa hadday jirtana halkan wax ka wanaagsanun baan ugu tegi doonaa waa isqancinta ibliisku uu siiye wey waxa ay leeyihiin ana lahum lxusnaa janno inay helayaan laa jarama buu ilahay yihi waxa dhaba ana lahum annaar inay naar leeyihin inay mutaysteen wa anahum mufratuun waa kuwa xadgudba xadgudubkaasay naarta ku mutaysteen tallaahi buu ilahay yihi waan isku dhaartee laqad arsalnaa waanu dirnay ilaa umamin min qablik ummado adiga kaa horreeyey nebi maxamedow ayaanu rasul u dirnay fazayana lahum shaydaanu shaydaanku wuxuu u qurxiyey acmaalahum camaladoodiibuu uqurxiyey fa huwa waliyuhum alyawma maanta isagaa gacal u ah shaydaanka ayaa xigta u ah maanta walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihin marka dee cadaabka la galo wilaaya ma jirte halkaasun bay wada gelayaan marka qofna wuxuu dooranayaa ilaahay wilaayadiisa iyo inuu weli u noqdo iyo addoon saalix oo wanaagsan oo ka tala qaato qofna shaydaanku doorta laakiin qofna ma weli la-aanaya wey qof cidle iska taagani ma jira ka ilaahay diidaa addoonunbu shaydaan u yahay wamaa anzalnaa calayka alkitaaba qur-aanka kugumanaan soo dejinin ilaa litubayina lahum inaad u caddayso dadka ayaanu kugu soo dejinnay alladii kii ikhtalafuu fiih ay isku khilaafeen wahudan buu qur-aanku iyo waraxmatan naxariis buu u yahay liqowmin yu'minuun dada la rumaynayo qur-aanka waxaa loo soo dejiyey inuu dadka kala xukumo looma soo dejin nin keliya in la akriyo un in la bartown in la barakaystown la inaha waa loo intifaacsanaya oo waa loo keenay intaa in la barakaysto la akhriyo lagu cibaadaysto laakiin ilaahay waxa uu leeyahay ilaa litubayina lahum alladii ikhtalafuu fiih wixii ay isku khilaafaanba si aada ugu cadayso isagaa u cadaynaya waa kii xaakimkaa ee kala saari laha halkay xeerarka u laabanayaan halkay dimuqraadiyadda baadi ku baadi doonayaan iyo nidaamka jaahiliyada kii kala saari lahaa waa kan sideedabana marka diinta ilaahay loo noqdo dadkuna waxyiga xaggiisa wixii ay ku murmaan ay ula kacaan waxa ay leedahay samaaxaddu shay laydha shareecaddu waxay leedahay shay laydha assamaaxa nicmo ilaahay bay wadataa iyo barako dadka tawfiiqdooda iyo iimaansigoodu wuu bataayo way isku soo dhawaadaan kol hadday diinta xaggeeda isula kacaan taa kale marka la isula kacayo nidaamka jaahiliyaddana waxay leedahay balaayo iyo kakanaan kale ayay leedahay iyo dadku tuumaadda iyo shukuugtu in ay ku abuurantay la macsiya ku jiraane markaasaa dabeetana murankooda iyo khilaafkoodu meeluu ku afjarmaba aanu lahayn ee waxa soconayo wuu yidhi baa la yidhi baan idhi qiila waqaaladi oo lasii celceliyo qiila waqaala marka la celceliyo waxaasoo midhan bay noqota alla waxa ui tabaaraka wa tacaala wallahu anzala min asamaai maan haddaba markuu ilaahay aayaadkiisii ku soo tusay iyo adiladii tawxiidkiisa cadaynaysa waxaa lagu muujinaya haddana bal nicmooyinka nicmooyinka ilaa lixdameeyo ama dhowr iyo konton nicmo ayaynu qaarna qaybtii hore kusoo marnay qaarna halkan ilahay inoogu tirinaya intaasoo nicmo ilahay isagaa inagu galabay intabana mahadnaq bay mudan yihin wallaahu anzala min asamaai maan ilaahay xagga kore wuxuu ka soo dejiyey biyo faaxyaa bihi larda bacda mawtiha dhulkiibuu ku nooleeyay intay geeriyootay kadib dhulku sidii u geeriyoodo oo adiga arko dee abaar baynu ka soo baxnay bal dhulkii un adigu waxaad martaa kaliishii aada martay buga bartankiisa siduu u nooliyay inna fii daalika kaa waxaa ugu sugan laaayatan calaama liqawmin yasmacuun dad maqlayoo dhega qaba ku daman lama sheegin laakiin ka dhaguhu u furan yihiin waxaa halkaa ugu sugan aayad macnaha tilmaantu ilaahay siiyey intuu qaatuu maqlo ayuu eegid bilaabaya wa inna lakum laydin tilmaanya waxaa idinku sugan filancaami nicmoolayda ah haysataan geel ari lo lacibratan baa idinku sugan cashar wax lagu qaata iyo deri ayaa idinku sugan waa nicmoolayda shay mar walba aynu intifaacsanayna caanaheedani oo cid waliba isticmaali karta weeye dee caanahan aayaddu ay tilmaamaysaa bani aadamkiina waa leeyahay oo waa kaynu naaskii hooyadan ka jaqayn nusqiikum waxaanu idinka waraabinaynaa baa ilahay uhi mima fii butuunihi waxaa calooshiisa ku jira un min bayni farsin wa damin dhiig uus iyo dhiig dhexdood farsigu waa uuska damkuna waa dhiig uus iyo dhexdood baa waxaanu idinka waraabinaynaa labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin labanan caalo khaalisan miid ah saa'iqan hungurimaru leh lishaaribiina kuwa cabbaya caano wanaagsan oo aada iyo aada u macaan oo dadku marka ay cabbayaan saafi u ah saasaa ilahay uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala markaa nasku si gaar u xariiq uu tilmaamaya min bayni fartin wa damin dhiig iyo uus mid walba sankun baa laga qabsadaa xaggiisa looma kaco wixii uu cunay neefkani iyo hawadii uu qaadanayay iyo sida ay u kala baxeen un eeg qayb afka ka soo noqotay oo hawadii uu isticmaalay ah iyo qayb dhidid ahaan u baxday iyo qayb kaadi iyo noqotay iyo digadii qayb dhiigii oo caana noqotay saasaa ilaahay warshadiisu ay u kala saarto oo aan wax kale u kala saarayaa jirin u fiirso lidaalik baa ducadii ay ahayd markuu nebigu cabbe calayhi salaatu wasalaam caanaha allaahuma zidnaa walaa tanqusna ilaahay u noo kordhiyo ha nagu yarayni laakiin waxyaabaha kale ilaahayow nagu arsaaq wax ka khayr badan bay waa shayga keliya sharaab iyo cunitaan labadaba noqda cunno iyo cabid nicmo alleh wa min samaraati nakhiili baa ilaahay uhi nakhiisha midhaheeda geetimireedka midhihiisa iyo walacnaabi cinabka midhihiisa tattakhiduuna minhu waxaa ka samaysanaysaan sakaran waxaa ku wareertaan iyo warisqan xasana arsaaqad wanaagsan waa intaan khamriga la xaraam yeelino dee suuraddu waa maki wey marka sharaab baa samaysataanoo geetimireedka iyo cinabka iyo kala soo baxdaanoo midna khamri ahaan baa u cabtaan midna arsaaqad wanaagsan oo cinabkii iyo timirtii iyo saasaa u intifaacsataan marka haddaba la yidhaahdo saa aad usii eegto asxaabta qaarkood baa markiiba kala ba aan iyada ahayna laga intifaacsanayay geetimireedka iyo nakiishana iyo cinabkana uu arsaaqad wanaagsan ku tilmaamay waxa caddaatay inaanay arsaaqad wanaagsan ahayn dabeedna saddexdii aayadoode ku jiray wakti uma hayne suuradaha madaniga ayee suuratulmaa-ida aayaadka ku jira ay ugu dambeeyeen baa soo dego halkaasa lagu xaraamtinimay ina fii dalika laaayatan liqawmin yacqiluun dad caqlile aayad ba halkaa ugu sugan baa ilaahu wa awxaa rabbuk marna waxaa lagu tilmaamayaa nicmooyinkan ilaahay waa ma'kuulaad iyo mashruubaad mankuuxaad maskuunaad intaba way leeyihin wax la cuno iyo wax la cabo iyo wax la guursado iyo meel la galo nicmooyinkani markaad u fiirsatay intaasay isugu jiraan intuu bani aadam jihaadka ugu jiro u waashayna waa intanuun intaana ilaahay baa bixiya hadafirin ilaahay u mahadna wa awxaa rabbuk ilaahaygu waxa uu waxyooday ila nax sharaabkii baynu ku jirnaa ila naxli shinida waa erayga suuradda loogu magac daray an ittakhidii buu u waxyooday waa waxyulilhaam saasaa ilahay uu ku jiheeyey an ittakhidii min aljibaali waxa aad ka samaysataabaa loo waaxyooday buuraha xaggooda buyuutan guryo wa min ashajari dhirta xaggeedana ka samaysa guryo iyo wa mimaa yacrishuuna waxa ay dhisayaan ama sameeyaan oo ah gaagurta saasha la idha atanibka beeraha laga sameeya mashruuciyada shinida qabaalada waaweyne loo dhiga wey mar waxay galaysaa dhagax marna waxay galaysaa dhirta marna waxay galaysaa taa dadkuba u salaxay intabana wixii looga baahnaa way soo saaraysa iyada oo buyuuta iyo guryaha ay samaynaysa handasada iyo habka ay farsamada ay usaraysa u samayso ilaa hadda ta ugu sarraysa ay qirayaan inay injineeradu ay u qirayaan habka ay u dheeli tirtay dhismaheedaasi inuu yahay ka ugu cajiibsan ilaa hadda malabka habkay u samayn lahayd baa ilaahay uu markaas ku ilhaamiya waxa uhi uma kulii min kulli thamaraat midho oo dhan wax ka soo cun faslukii waxaad martaa subula rabbiki ilaahaaga jidadka uu ku furay dululan iyagoo jabsan oo helan macnaha waddadii waa mid kuu furan yakhruju min butuunihaa caloosheedii waxaa ka soo baxaya sharaabun shay la cabo mukhtalifun uu isweydaarsanyu kala duwan yahay alwaanuhu midabadiisu fiihi shifaaun linnaas dadkiina caafimaad baa ugu sugan baa ilahaw ina fii dalika la aayatan aayad baa ugu sugan kaa ilahaw idin soo tilmaamay liqowmin yatafakkaruun dad fikiraya kuwa fikiraya marka baashan nakhiisha la idhaahdo naxliga la idhaahdo dee marka ay ka waramayaan adibada ama dhakhaatiirta u dhabagalay waxay tilmaamaan inay saddex qaybood midi waa boqoradda iyo lab iyo dhadig qaar lab iyo qaar dhadig iyo boqoradda cajaa'ibta ilaahay waxaa ka mida shinida ku sugan waxa shaqeeya uun dhadiga baa la leeyahy waa sida aayadda laftigeeda ka muuqanaysa uma kulii an ittakhidii faslukii waxa weeyaan waa damaa'ir wada tusinaysa dhadig oo aan labahayn marka waa kuwaa booyadaha loo yaqaano iyagunbaa tacab gala oo soo dhaamiya oo ordaya oo malabka keenaya cajaa'ibteeda waxaa ka mid ah dhadhankeeda urteeda baan leeyahay iyo araggeeduba waa mid aada u xeel dheer wax ilaahay bay wadataa si kooxaabay u nooshay sida aragteen wax waliba boqorkeeda iska leedahay way isagdegayaanoo jaarun bay noqonayaan waa jumhuuriyado iska magacaabanoo iska goongooniya oo aan isku darmaynin way kala duwan tahay oo boqoradda cimrigeedu uu ka duwan yahay kuwan kale ee iyagu ay dhashay labkiiyo dhadigaba iyadaa dhalaysa iyagu isma dhalan iyadaa wada dhalaysa marka cimrigeedu waa shan ilaa toddoba sano baa laydha halka kuwa kale cimrigoodu uu ka yar yahay ee dhowr usbuuc uu yahay iyaga malabkeeda ilaahay baa ka warramay tabaaraka wa tacaala inuu caafimaad yahay aayaadkuu ku xusay nabiguna calayhi salaatu wasalaam tijaabadii waa kii ku keenay markuu ninkii reer miyiga aha yimi uhi walaalkay calooshii baa furan dee malab waraabi wuu cabsiiyo dabeedna wuxuu ihi muu joojinin oo kuwad buui mar saddexaadkii buu ihi wuuba kasii darayba markaa wuxuu ihi ilaahayna run buu sheegay caloosha walaalka walaalkaa calooshiisuna been bay sheegtay siduu ugu sii waday dabeedna wuu ku caafimaaday macnaheedu waxa weye fudalaadkii iyo wixii loo baahnaa inay caloosha ka baxaan ayaan weli ka dhammaanin markaasuu isaguna moodayay caafimaadkiioo soo dhow inay cudur keentay faytamiino aada u badan bay dhakhaatiirtu ku sheegaan dee markaan la isku dardarin ee aan nacnac sonkorkii iyo wixii dee lagu maroojinin ila wax walba qishku meel walba geli karaa faytamiin a b c k intaba inuu leeyahay waa la sheegaa sonkorta qaybaheeda kala duwan baa ku jira bay leeyihin dhakhaatiirtu sida sonkorta laga helo aalaha iyo ta cinabka iyo ta khudradda intaba sidan ilaahayba uu ku tilmaamay mukhtalifun alwaanu ilaa toddoba boqoloo midab buu gaadhaabaa la leeyahy oo labayo toddobaatan qaybood etoobiyadanaaba laga helaaba kaymaha maaragtay uu ka baxa malab marka cumuuman nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusayay saddex buu caafimaad ku jiraa buui xadiidkii saxiixa bukhaari ku sugnaa fii shardati mixjan fii sharbati casal aw shardati mixjan aw kayatin binnaar aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam toobinka kabashada malabka iyo dabka dabka ummadayda lama jecli oo deg deg buu dadka uga jaraa dabeetana qaarkood baaba ru biliif gareeyo aaminaya inuu ka wax bogsiyaba aanu ilaahay ahayna dabka u yahay xikmadda ay muxadisiintu ka waramayaan iyadoo uu tilmaamay in caafimaad ku jira haddana lama jecli weyy marka cumuuman waa saa nasku uu tilmaamay waa shay la isku daweeyo si cilmiyana loo arkay cajaa'ibtiisuna badantay qur-aanka kariimka ana ilahay ummadda ugu mana sheegto wallaahu khalaqakum ilaahay waxa uu idinka uu idin uu idin abuuray uma yatawafaakum isagunbaa idin oofsanaya isagii idin nooleeyunbaa idin dili doona wa minkum waxaa idin ka mida man yuraddu mid loo celinayo ilaa ardali lcumur cumrigiisa u liitoo ah asaasaqa asaasaqa likay laa yaclama si aanu waxba u garanin qofkii bani aadamkaa bacda cilmin intii uu aqoon lahaa kadib shay-an waxba si aanu u garan hebelkii talin jiray oo nacnacmay miyaad arag nin baa waxaa laga sheegay inuu yidhi waar ilan ilaahay marka aan cimri dherer baryayey asaasakan un baan weydiisanayay buui nabiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu ka magan galay waxaanu odhanayay allahuma inii acuudu bika min alharam wa ardal alcumr toddoba shay oo isku xiga oo ilaahay uu ka magan galay ayuu ku jiray gabowga iyo iyo asaasaqa saa ilaahay buu ku tilmaamay likay laa yaclama bacda cilmin shay-an qofkii aqoonta lahaa caqligiisi iyo cilmigiisiiba wuu lumayba halkaasuu ku tegay ina allaha caliimun qadiir ilahay wax walba ogsoonoo shay walba kara wallaahu fadala ilaahay waa dheeraad siiyey bacdakum barhkiin calaa bacdin barhka kaleu ka dheeraad siiyey fi risqi xagga haynta iyo arsaaqadda dadku isku wada hayn maaha waa kala fiican yahay xagga haynta qof waa taajir qofna waa dhexdhexaad qofna waa faqiir marka taa macnaheedu waxa weeyaan isaga ayaa idin idinkala dheeraad siiyo oo idiin dhiibay waxaana intifaacsanaysaan awoodaad leedihiin kumaydaan kasban alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah waalihi wasaxbi wasalam wabacd aayadda koob iyo toddobaad suuratu naxl raqamka aayadduna mar walba ama nambarkeedu waa kaka dambeeya ee kaka horeeya ma ilaahay waxa uu soo xusayo aayadaha hore aynu kusoo arkaynay nicmooyinkiisa faraha badan ee uu inagu galabay barwaaqooyinka barwaaqadu inagu maansheeyey ee dhan walba leh waxa ilaahay uu halkan ku xusayaa bal dhan kale inay bani aadamku eegaan wallaahu fadala ilaahay waa dheeraad siiyey bacdakum calaa bacdi barhkiin kuwa kale uu ka dheeraad siiyey oo isma hayn la egidin fi risqi xagga arsaaqadda iyo haynta iyo adduunka u idin kala dheeraad siiye marka tafdiilkani iyo dheeraadsiintani waa mid alla xaggiisa ka timi laakiin odhan mayno siduu qaaruun ninkii yidhi ninkii qaaruun la odhan jiray siduu yidhi odhan mayno innamaa uutiituhu calaa cilmin cindi laakiin waa cadiyo ilaahay ka timi xaggiisa wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih mustakhlaf baynu ku nahay mustakhlaf kusimayaal ee loo dhiibay xoolaha fama aladiina kuwii may ahaanin fudiluu la dheeraad siiye biraaddi risqihim arsaaqadooda iyo adduunkooda kuwo dib ugu celinaya may ahaanin calaa maa malakat aymaanuhum gacmahoodu addoomaha ay milkiyeen dib uguma celiyaan oo dabeetana hadday ku celiyaan fahum iyagu fiihi sawaa ay ku sinmaan kuma sinmaan oo taasi ma dhacdo macnuhu waxa weeye qofka maalqabeenka ahi xoolaha ilaahay uu siiyey ma yidhaahdo addoonkiisa uu iska leeyahay hebelow kacoo la yeelo xoolaha fahum fiihi sawaa aan wada yeelano aan isku si u yeelane adigu oo addoonkaygiia intan adduun aan leeyahayna laga bilaabo imika waad ila leedahay qofna maydha taajiraytaasi ka suuroodaa ma jiro haddii iminka aan addoon jirinna kumaa odhanaya taajirka shaqaalihiisa iyo waashmaanadiisa odhanaya warbal idinku xoolahan aan leeyahay daaro iyo danaaniir ila yeesha ma lahaya calamka kamay suuroobin hadduu wax ka garan waayo ishaaraad uu bixiyey inuu ku yar haysta iyo waxaa horay buu ka ruqsaynaya wuxuu la yeeshay iska daayo alla wuxuu ihi tabaaraka wa tacaala afa binicmati illaah ma ilaahay barwaaqaduu siiyey addoomaha ayay yajxaduuna diidaya oo ay dafirayaan iyoay dafirin ee ha ku mahaddaqeen dhan kale eeg haddana wallaahu jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay bani aadamka haddaad tihiin min anfusikum nafihiinna wuxuu idinka abuuray aswaajan ooriyo ooriyo ayaa ilaahay idin abuuray ooridaasooan meel kale ka imanaynin idinkuuna dhalaysaan oo qaarkiinba qaarka kale uu ka guursanayo marka haddii inantii la diido dadkii xaggay ka camirmayaan maxaase markaa oori noqonaya ismay weydiin bani aadamku wa jacala lakum ilaahay waxau idin yeelay min aswaajikum ooriyihiina baniina wiilal waxafadatan iyo dar loo awow yahay inama loo awow yahay taasina waa nicmo kale warazaqakum min aayibaat waxa uu idinku raashimay oo warsaaqad ahaan idiin siiyey waxyaabaha wanaagsane naftu ay ku raaxaysanayso ayibaat ee xalaasha ah saa ilaahay uu ihi arsaaqad ka dhigta afa binicmati illaah ma ilaahay afa bilbaatili dheh ma baatilka ayay yu'minuuna rumaynayaan baatil oo waxaan intaasoo barwaaqo ah oo laynoogu soo manno sheegtay midna inoo haynin wey dad iyo shaydaan iyo noocuu doonaya ha ahaado ma baatilkay rumaynayaan waxaan asaasba lahayn wa binicmati illaah ilaahay barwaaqadiisana hum yakfuruun way ka gaaloobayaan miyaa waa su-aal aada u adag ilaahay baatilna ma rumaynayno barwaaqadeedana kama gaaloobayne waa kugu mahadnaqaynaa walaa nukadibu shay-an min nicami rabbina walaka alxamdu yaa rabb marka halkaa waxaad aragtay waxa ilaahay inoogu mana sheegtay maalkii ama adduunkii iyo oorihii iyo ubadkii intaba isku si dadku uma dareemaan qofka intaaba haysta ee dad leh ee duunyo leh ee ooriye leh iyo qofka intaba ka faramaran isku si looma arko dhaqankeena kolkaad u noqoto maxaa la tiriyaa mar dadku waxay tiriyaan qabno iyo qoolo la yidhahdaan odayaashii magta qaadi jira markaa waa ciddii waxaysaa qabnada la yidhaahdaa magta la weydiiyaa gaan waxba hayn waa la iska dhaafa mar kale calaa raas baa lagu tiriyaao xoolo kasta ha lahaadee ninka reer hebel aan isagu raas lahayn ama aqalu dhisnayn qaadhaanka iyo goynta iyo loogidda iyo waxyaabaha la isa siiyo lama weydiiyo leannahu waa degal fadh isagu iyo bannaan buu iska taagan yahay ardaa bu hurda dhan kalena reer buu leeyahayo haddii xayni ka hor dareerayso ama uu kala hayo waa qoys tirsan wey nicmooyinka la dareemayay ka mid tahay waxaan tirsiga keenaya wayacbuduuna buu ilahay waxay caabudayaan min duuni illaahi inta alla ka sokeeya iyadoo macnaa ilaahay keyrkii uu yahay maa shayda ay caabudeen laa yamliku lahum aanu haynin risqan arsaaqad min asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka xaggooda shay-an waxba aan uga hayn walaa yastatiicuuna aan karayninna maxay wax kastoo la karo ilaah wax kastuu addoon u fuliye aan u fulinaynin kaasay caabudeen arsaaqada in badan iyo adduunka ayaa in badan aayaadku ay ku soo celcelinayaan taasina runtii waxa ay tahay waa asaaska nolosha nololaan dee arsaaqad iyo muqawamaatulxayaa wixii dadku uu ku noolan lahaaba aanay jirinba nolol lama yidhaahdo marka ilaaha la caabuday afka waxay gelinayeen iyo waxay ku noolaan lahaayeen iyo dadku waxay intifaacsan lahaayeen midna uma hayaan waxay caabudayaan in alla hayn alla ahayn walaa yastatiicuuna mana karayaan cir iyo dhultoona waxba kama hayaan saasaa ilaahay addoomihiisa u qancinayaa oo waxa uu wax ugu tilmaamayaa si weyn oo cid waliba ay arkayso qofka jaahilka iyo ka mutacalimka iyo ka da-da weyn iyo ka mid waliba wax uu arkayo oo muuqda oo la taaban karaya ilahay addoomihiisa wax ugu tilmaamayo falaa tadribuu lilaahi alamhaal falaa falaa tadribuu معناها فاد وفصحية لأنها أفسحت عن جمل مقدرة إذا عرفتم وتبين لكم ذلك كله arrinkaas oo dhan kol hadduu idin soo cadaado intaas oo dhan la idin soo dhigdhigay laa tadribuu lillahi alamhaal ilaahay tusaalayaal ha u yeelina alamhaal waxyaabo baal guranayo oo isaga la mid ahoo ilaahayaa lagu sheegay dee ha u magacaabina waa ceeb weeye isqaban maysa taas ina allaha yaclam ilaahay waa uu og yahay kuwaas inaanay ilaah ahayn wa antum laa taclamuun idinku se ma ogidinoo waa idinka waxaan sheegay wallaahu yaclam ilaahay wuu og yahay maxay mafcuulkii waa go-an yihin wax walba isagaa cilmiga laga qaadanaya waantum laa taclamuun juhaal baad tihiin idinku waxamalaha alinsaanu inahu kaana aluuman jahuula asalkiisu waxa weye inahu kaana aluuman jahuula xidhbuhu isgoynayaa insaanku jahligiisa awgeed ilaahayna waxa uu leeyahy ina allaha yaclamu waantum laa taclamuun ilaahay baa og ee idinku waxba ma ogidin marka ilahay laga tala qaato ilaahay ka amar qaato wey aayaadkuna intan ay xusayaan imtinaanka iyo gallada badan iyo nicmooyinka waxaa haddana aslulmasalaha lafdhabarta u ahe ay daliilka u noqonayaanu yihi tawxiidka ayaa ilaahay rasikh fii quluubi alcibaad addoomaha quluubtooda ilaahay uu ku disaya oo uu ku adkaynaya tawxiidka in badan ay suuraddu ka warramay markaasa waxaad arkaysaa nicmooyinkii iyo aayaadkiibaa ilaahay u xusaya haddana kuwa aan intaa midnaba ahayn buu xusaya ضرب الله مثلا إلهي التصالة وحكدك عبدا مملوكا أدون لليه لا يقدر على شيء وحبا أنكرين وقوء يومن مد رزقناه منا حق يقع نكسيني رزقا حسنا أرساقد وناكسا أدون حلالة أنصيني فهو إساقني أدون كالتي ينفق منه وحبوك بحنا يسرا وجهرا si hoose iyo si muuqataba wuu u bixinayaa wixii ilaahay u dhiibay oo waa qof garta xikmadda loogu dhiibo gacan furan hal yastawuun miyay siman yihiin baa ilaahay uhi laa yastawuuna wey ma sinna alxamdu lilaahi mahad ilaahay baale sidaa wax idinku caddeeyey ee tusaalahan muuqda idin siiyey bal soo dhaafo akharuhum intooda badani laa yaclamuuna maba garanayaanoo waa kuwa aan baraarugsanayno masalka laftiisu waxba uma kordhinayaba وضرب الله مثلا تصالك لا إله وحكرك رجلين لبن أحدهما مدكود أبكم قرموي أما النقوي أو أفلآن بكرش لا يقدر على شيء وحالا وحكري أنا متيو لا يقدر على شيء إنه إنسانك وحسو كردية هيده وحبسو كردين مايو intuu afla-aanta waxa uu ku daray dhaqdhaqaaq la-aan waxaan kalena uu kusii darsado wahuwa isagu kallun culays buu ku yahay calaa mawlaahu kii iska lahaa kadeed buu la dul fadhiyaa waa culays aynamaa yuwajihhu dhan kasta oo uu u jeediyo kan addoonkan iska lehi laa yaati bikhayrin waxba kama keenayo inuu halkaa yuururo mooyaane waxalla wax uu jiha uu wax ka soo kordhinaya lama yaqaano hal yastawii miyay siman yihiin huwa kaa la soo tilmaamee tilmaamahaa leh iyo waman qof yaamuru bilcadli dadka wanaagga iyo cadaaladda iyo garsoorka faraya wa huwa calaa siraatin mustaqiim jid toosan dushiina ku suganoo diin xaqa dadka ku hagaajinaya ku hagagaya intuu hagaagay isagu kadib labadaasi laa yastawuuna cinda allah wa cinda alcuqalaa ma sinna labadaasi waa kala fogyihin labadan ayadood markaa laba tusaaley bixiyeen labadaa tusaale laba qof baa ilaahay uu ku kala yeelay marka labadaasi saanay u sinayn ilaahay iyo waxa kale la wadaajiyeyna ma sina ilaahayna addoomihiisa lama sina kuwa waxla wax lala wadaajiyey lama sina haddaad diideen dadow labadaa qof inaa sintaan oo tidhaahdeen marka u horreeyana jawaabtiinu tahay labadani ma sina ilaahay iyo kuwan kale maxaa isu akeenteen waa ceeb weyn marka ka hore labadan qof waxa ay dheeraad ku leeyihin mid cuud xalaala buu haystaa midna waxa uu leeyahay cadli iyo cilmi mid ilaahay wuxuu ku fadilay waa ka hore dunyo wanaagsan midkan kalena diin wanaagsan waa laba labada shay uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qof haddii la kamanayo ama la majeeranayo in lagu majeeran karo qofka ilaahay uu cuud wanaagsan siiyey iyo qofka cilmi fiican la siiyey laa xasada ilaa fi tnayni rajulin aataahu allahu maalan fasallatahu calaa halakati ورجل آتاه الله علما أو حكمة فهو يقضي بها بين الناس على معنى الحديث رواية كالدوان بكسارة حديث صحيحة nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay haddii cid un la majeeran lahaa laba qof baa la majeeran karaa la odhan karaa ilaahu yaa sidooda kaa dhigo midi waa qof cuud wanaagsan la siiyey waa cabdun saalix waa maalun saalix licabdin saalix markaa dabeedna wuxuu gartay xikmadda loogu dhiibayoo wadooyinka khayr kale buu wax kaga bixinayaa baanka ilaahay buu sii buuxsanayaa kownkiisu ma cas midka labaadna cilmi iyo xikmad baa la siiyeyoo wuxuu gartay inuu ku imtixaanayo isna wuu ku camal falay dadkana waa ugu gurmado uu ugu cadli sameeyey sidaa ilaahayba halkan uu ku yidhi ya'muru bilcadli wa huwa calaa siraatin mustaqiim kaa horena waman rasaqnaahu risqan xasanan arsaaqaduun ma ahayn laakiin risqan xasanan waa arsaaqad tayo lehoo hagaagsan bahayd oo meel wanaagsan uu ka keenay meel wanaagsan uu ku bixinaya macno wanaagsan uu ku hayo labadii la majeeran jiray oo iyagu kuwa haya kuwa aan labadaa midnaba hayn diin iyo dunyo toona aan haynin labadaasi miyay simayin ma sina sidaasaa ilaahay u yihi tabaaraka watacaala hal yastawuun alxamdu lilah maa yastawuun ma sina kolkaa mahad ilaahay baa la tusaalaha idin siiye marka rajulayni waa laba nin oo midi waa kaa hore ka dambena waxa weeye waman ya'muru bilcadl ka hore waxa weeye abkam laa yaqdiru calaa shayin wa huwa kallun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihu laa ya'ti bikhayr afartaa balaayaa isugu darmay abkamka waxaa la yidhaahdaa qofka kusoo dhashay hadalla-aan megoolaha soke maaha marun waxbay u binixi karaan kaasi waa mid sidan kusoo dhashay oo nag ah kolkaasaa waxtar la-aantay ka turjumaysa iyo cajsigiisa laa yaqdiru calaa shayin waxaa la yidhaahdaa qofku had iyo jeer marka uu maati yahay agoon sabiya oon waxba kororsanaynin fa huwa calaa fa huwa kallun calaa mawlaahu waktiga ereyganoo kale loo isticmaalaa oo qofka aanu markaanu waxba soo kordhinaynin saa ilahay buu i aynamaa yuwajihu laa yati bikhayr bulshada dhexdeeda bal waxaad eegtaa qofkaasi dareenka uu ku leeyahay cidina inay hayso ma jecla qof ilaahay uu dee u sahlay oo isagu ugu tabarucaya mooyaane kaa iyo kani ma sina waman ya'muru bilcadli wahuwa calaa siraatin mustaqiim saasaa ilaahay uu ku ammaanay marka labadaasi kol hadday sinmi waayeen ilaahay iyo kuwo kale wax la wadaajiyeyna masin ma sina hasimina walilaahi rabbi waxaa usugnaaday keligii qaybu samaawaati waalard shayga ku maqan samooyinkiiyo dhulka ilaahay baa iskale ogsoon wamaa amru saacati qiyaamada arrinkeedu ma ahaanin ilaa ka lamxi lbasar isha biriqdeeda ayuu ahaaday aw huwa aqrab waa ka dhowi badan yihi macnaha ilaahay siduu ula dhib yiri qiyaamada afuufideeda iyo kicinteeda iyo soo saaridda dadkuba saasay ula dhib yari ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay wuu karaa waxba kuma adkaadaan siduu adduunka waxa aragteen uga hirgeliyey aakhiro iyo imaatinkeedana isagay u dhib yartoo saa u hirgelinaya wallaahu akhrajakum aayaadkii weeye iyo imtinaankii waxaa ilaahay idinka soo saaray oo ka soo murbaxdeen min butuuni ummahaatikum hooyooyinkiin caloolahooda caloosha a aragteen iyo meesha aada dareemaysaan halkaasaa ka soo baxdeen baanisaha ilaahay iyo siduu rabbi dhaabadda inoogu dhigayo laa taclamuuna shay-an wax alla waxaa garanayseena ma jirin muxuu garanaya ilmaha yari markuu soo dhashuu mujadaya waxlaku garanaya mal wajacala lakum wuxuu idin yeelay alsamca waalabsaara waalaf'ida maqalka iyo aragga iyo quluubta ama caqliga iyo garaadka lacalakum tashkuruun likay tashkuruun waxaa la idinku sheegay inaa mahadnaqdaan oo ilaahay u mahadnaqdaan tabaaraka watacaala bal iminka adigaagan weyn ee waayeelka ahi dib uunu eeg maalintii hooya ku umushay ama ilmo yar oo mujo ah oo hooyadii umushay un bal eeg dadku xataa araggii iyo hayntiisa intoo dhanba way iska dhowraano waxaa la yidhaha hooyadii un ha loo daayo hadda adiguna kaasun baad ahay islaantun baa hayn karta baa la yidhaha kani hadduu siibto madaxaa bururi ama dee lama hayn karo fudalaadkiisa iyo saxaradiisa iyo kaadidiisa iyo taasaa laga khashaafay kaasun baad adna ahay halkaasaa ilaahay wax inaga tusaaleeyey waa caalam caalamul arxaam riximkii hooyada iyo waktigaynu soo baxnay muuqaalkaynu lahayn marka xawaastan iyo caqligan layaabka badanee isku qoofalan iyo garaadkan maanta insaanka adduunyada sidan ugu camiro ugu horumariyo cilmigan ugu keenay ilaahay baa isugu hagaajiye waxa uu kuleeyahy lacalakum tashkuruun marka laynaga sugayaa kaas aayaadkii ilaahay baynu ku dhex jirnaa في الكون أو ألم يروا بوله مياني إيجناني تلاعين إلى الطير الشندرة أو أري أو إيا لهب مفتدهان مكلئة لكن معنى بلاران تصنع ألم يروا مياني إيجن إلى الطير الشندرة مسخرات يدول السهل في جو السماء سمضى كره samadaa kore hawadeedays ayaa la sahlay maa yumsikuhunna ila allah ilaahay mooye cid kale ma hayso inay soo daataan shimbirahaas ilaahay mooye cid kale kama hayso ilaahay baa ka haya bal taasuun u fiirso shimbirka makhluuqa ah waxaa la mida shimbirka inagan oo ina khalqay aynu sii abuurnay sii haga sii farsamayna shimbiraha aynu sii farsamayna ee diyaaradaha yaanay noolaba ahaanine aynu mashiinada ku istaagnay iyaguna cibrada kuwan laga faaidaysanayana waa laga faaidaysanaya liannahuna waxay musakharaatin fii jawi samaa iyaguna wey ciladii way ku jirtaa ilaaha halkaas kuu sahlay farsamadeedii ku siiyey kuguna nabadgeliyey ha ka habu odhanaya insaanku waktiga uu kasoo dego ina fii dalika la aayaatin liqawmin yu'minuun dad iimaanlabay tani aayadut kii kalena wax dabiici uu arkaya xayawaan duulaya iyo wax iska caadiya oo kownka jooga aayaadkii iyo imtinaanki hadda aayadna dhan bay ka tahay wax ku tusaalaynaysa iyo ilaahay awooddiisa dhinacna waa imtinaano waa arrin ilaahay uu inoo sahliya nicm wallaahu jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay dadow min buyuutikum guryihiina xaggiina xagga guryaha waxa uu idinka yeelay sakanan shay lagu xasilo ayuu gurigii idinka sameeyey sakan baa gurigii uu ka dhigay waa meel lagu nasto sakan baa loo yaqaanaaba fulan kada lahu sakan intaasoo guri ayuu leeyahay waa meeluu qofku ku nasanayo markuu maalintii oo dhan soo tacbo ee uu soo daalo halka uu ku nasanaya waa guriga sidaa daraaddeed baa islaamku uu ugu qiimeeyey guriga qofka si aan nidaam kaletoona ugu qiimaynin oo layidhi kol hadduu sakankiisaa galo liyastarix qofku ha iska raaxayso ha iska mardhigto haddii cidi kasoo ag dhowaanaysana ha lala yimaado waxa la yidhaahda isti'daan oo heegan geliya iyo fasax iyo ruqsad waa inu helo wain qiila lakum urjicuu farjicuu haddii lagu idhaahdo iska noqo diyaar laguma ahee iska noqo sakankiisaasu iskaga jiraya qof wa jacala lakum waxa ilaahay idinka yeelay sidaa darteed baa sakankaa wixii luminaya islaamku uu aada u deerifeeyey ama islaantaada ha ahaada ama qaar kula gala ha ahaada ama jaar ha ahaado sakannimadan iyo raaxadan wixii ka luminaya waa runtii la diiday waana la deerifay markaasaa in badan islaamku uu aada uga dayriya jaarka xun wa jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay lakum baa mar walba la socotee u fiirtay yaa lala hadlaya ma carabtii hore mise kuwa dambe mise jiinka cidda lala hadlaya waa inaga ee qur-aanku ula khitaabaya wa jacala lakum inagii cid walba wa jacala lakum ilaahay wuxuu idin yeelay min juluudi lancaami nicmooleyda hargahooda buyuutan guryo tastakifuunaha aa fudaydsanaysaan oo idin fudud yowma dacnikum maalinkaa guuraysaan wa yowma iqoomatikum iyo maalinka aad negidihiin labadaba guryahaasuu ilahay idin yeelay juluud lancaam xataa nebigu waxa uu sharciyeeyey calayhi salaatu wasalaam haragga neefka baktiyey xataa haraggiisii in lagala baxo oo la deebiyo ama la magdiyo ama la xooriyo af soomaaliga midkaa doonto dhao fudalaadka iyo dhawartaa waxaa laga rifo daba la maydhayaa uno waxaa laga dhiganayaa un buyuuta iyo guryaha ilaha uu sheegay inagu kolle wahtigaa inagu yar badane carabta berigaa hore iyagoo waktiguba dee horreeye way naga farsamo fiicnaaye ile xadaaradaa dadku waa ku kala horeeyaay kaa waxaa iska jiraya intoo haragga lawada sidii masalaheenii oo kale laga wada dhigo ayaa dabeedna loola baxaya heensato leh iyo bahalkii lagu tolayay kolkaasaa la isku wada tolaya hargaha waa la ballaarinaya sida rooggaas oo kale teendaa laga dhigaya si dhib yar la ysaga laalaabto waxaasoo imika surada iyo haraaraha aynu rarayno dee kaasaa ka dhib yaraama teendhada hargaha ka samaysa marka buyuutan gurye ayay nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa marka uu dagaalada tegayo wunoo loo laablaabi jiray awrkunbaa loo saari jiray marka colku degana taliskunbaa laga dhisi jiray baashaasunbaa laga samaynaya marka buyuutan tastakifuunahaa yawma dacnikum wa yawma iqaamatikum waa maalinka dacniga waa maalinka la guurayo iqaamaduna waa marka la negiye mar walba wuu idin fudud yahay